hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel walbo ay joogtaan iise walbo maqalkayga idiin soo gaaraba halkaa naga dhegaysanaysaan waa warbaahintiisna siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mega artiskuna soo dhowaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aadahan oo kale inoogu barteen inaad halkan ka dhegaysataan toddobaadkana barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa habeenka ka shaqaysta xirfadda dhardhaqista iyo saameynta ay ku yeelatay isticmaalka khasaaladaha barnaamijka waxaa idinla qaybgeli doona qaar ka mid ah habeenka ka shaqaysta xirfadda dhardhaqista ee ku dhaqan magaalada jowhar caasimada maamulka hirshabelle balse inta aan u gudgelin barnaamijka aan ku dahfuran fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdixuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki sida aad hordhaca barnaamijka ku maqasheen habeenka ayaa ah kuwa ka shaqaysta xirfadaha kala duwan sida cilaansaarka dhardhaqista iyo waxyaabaha la midka ah haddaba qaar ka mid ah habeenka ka shaqaysta xirfadda dhardhaqista ee ku dhaqan magaalada jowhar igala qaybgala barnaamijka umudaha habeenka ee toddobaadkan ayaan wax ka weydiiyey saameynta ay ku yeelatay isticmaalka mashiinka loo yaqaano khasaaladda kusoo dhawow warbaahinta snaab gaar ahaan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo shaqada aad ka shaqayso magaceyga waa raxmi yuuni ismaaciil shaqadan ka shaqaystana waa dhardhaqow dhaqoogii maalin kasta magu dhaqaynin isbuuc kadib aan soo dhaqanayay aan ilmahayga wuxuu ilaahay iga soo qaaday muslimka aan guri ugu gadanayay aan ugu samaysanayay hadda waxaaba ii imaatay khasaalo khasaaladii ilmihiga laroon noqday aba iskii lagu shubo dharkii aba iska dhaqanooyabo ana maxaan dhaqaaye baadamuuntanba iska aye coos din soo rifilaayn cooskii bacweynaa la dhistuuwaay ma socoto coos hooshiisii dhaqoogaasna waxaa saameynta igu kiciya saameyn ii keentay khasaaladan la keenay ma ogi isbuuc kadib shan bil kadib afar bil kadib dadaan u dhaqaayaan kastayga saddexdii dool afartii dool usajinaya ilmihiga u biilinaya hadda khasaalaba imaatee inteen dharka soo dhaqaawaa rafaad adduunya meelka iskaga jaabaa yaabaaba ahaayaba khasaaladan dhibkaas ii keentay ilaahay dhibas ii keenay ma ahee waa gartay maxaa sababay dadka in ay khasaaladu u bataan hadda waxaa sababay khasaalada waxwaa adoo hooshaada haystidoo canjeerada doonaysa dharka ilmaha halmar ku shubanay dharka odiga dharka habarta dabagta dharka ilmaha u dambaysiinaya ku shubanay xumbadaada lay ku socoto in hooshaada hayst gurigaada hagaagsanaysid alaabtaada dhaqanaysid canjeeradaada iyo qadadaada quraacdaada karinaysid anka lix saacdii la adimataa oo qadadaada saarto duhurkaada dugtid waa dharkaaba ku dhaq kartaa saas darteeda unaka ana laga maarmaya xoogaayn minanka as iskiigu yaalayanbo waxaan qabana aan balaanayo waa gartay marka hore aad dharka dhaqi jirteen bishii lacag intee la eedaa kusoo geli jirtay bishiya alla isbuuciyo isbuucii leexanba laba cid saddex cid usoo dhaqaayo ama cidiina afar doollar kasoo qaana tamay laba doollar waa helaya adi bishiina kasii daranbo isbuucii kaleexanba tamay laba doollar helaya waayo saddex cidan usoo dhaqaayay saddex cidan usoo dhaqaa miya afar doollar isoo siinayay waa isku maareynaya ilmihiyga dantooda ugu qabsi jiray hadda laakiin maba lahaba khasaaladana ii imaatay habeenimo taa iskacsinoowa ilmaha ku dhaqow nimankaa ku dhaqow ataa iska dhaaf wax kaleentee
waa gartay dadka aad horay dharka ugu dhaqi jirtay ma dad kalyanti ku ahaayaa mise waa dad mar walba qofkaa aragtida dharka u dhaqi jirtay kalyantaan u ahay ruknaan u ahay aan la isoo wacnaayeen qof qof soo boodayno iskiisoo dhaqayo xoogii ahay wataa wixii isoo siiyaan ka soo qaadanay hadda kalyantigiyow soo boodaydiyo waxaan hayo male waanbu yaabanahay ilaahay miyaabe waa gartay ma keliya hadda waxaa shaqadii ka istaagtay dadkii markaasi kaliyantiga aad u ahayd ee dharka u dhaqi jirta mise gebi ahaanba ma jirto cid aad dhar u dhaqdo gebi ahaan qofka ugu liidanaaba khasaalad soo gatayaaba keestayaaba aa dhar ku dhaqdooye intay kalka dhar ka dhaqaaya qof kastaba minakeeda kuruuri waa ka yeerayso Kham- jamiis khamiis iyo jimcan ee la aadayay iyo maalmaha kaloo soo boodayda eh haddaba maalin kastaba khasaalada min kasta ka yeerayso intay dhar kasoo dhaqaayo nin kasta waaba keestay kanka ugu faqiirsan waxaan baa ujeedinaa aan dhaqoogi shaqaysan dhaqoogi mahay coos cooskeygan iska gorto oon coos guroogeyga iska aado ilmaheyga oon gurigooda aa maariya maariya ilaaha maariyaas haa is ahaaye inaan ilmaheyga oon meesha on xoogeyga coos guroo iska aado on iska soo shaqaysto anka jawaal filo taa iska aada aan haddii igu kacdo sababtoo xoogeygan watahay ma oho dhaqoo kale ma isku xayiraay khasaaladaan oola keena naftee dhibaba ii noqota oo la keena laakiin qof kasta ilaahay arsaqiis meys ilaahay is- dhigaya aska qaadana xoos guroogeegan ka shaqaysanaa Ga- ganacsi aska gallaa lacag maayo ma ganacsigeyga iska gallaa alyoonkeyga kiiday bris isbajiska anbo kasa saari lahaa ilmiyga aan siisa lahay waa gartay caruur intee la eg aad ka maareen jirtay een, dhaqista dharka ilaaha ii deysto toban da-ada ii joogto ilaahay u joogaan aan waxbarashada ii haan dugsi iskoola ii dhigtaa oo lacag la-aan ee ilaahay khayr a siiyo islaamka noo baroon ilaahay khayr a siiye aan kamaaraysanay kabow aagadanay dhar aagadanay raashin aagasiisanay ninka iqab waa nin helwaa iska eh maalin waa soo helaa maalin waa soo waayna maga barkee isbuuc waa iska jiifaabo anaa iska shaqaysanaya meel kas ku dhex dhacay haddana coos guroodii aaditaa roobaba saan loogu jiray coos dikan dhigay baa dhiiqda ayaana kaa gadanaaba marka hore waxaad ka maareen jirta caruurtaada een, dhaqista dharka hadda maxaad qabataa oo shaqo ah
hadda waxaan qabtaa beerta beerahan iska aadaa dir guduhu waan iska aadaa galay fiiqo waa iska aadaa coos xiiro waa iska aadaa suuqayaan suuqan geysna labadooda lagu siiyo jikadeyga ilmaha ugu shubana xoogeeyga waa calaasha xalaasheyga waa hadda hadda waxaan barabaaba inay ganacsi laga sameeyo maadaama oo beer iyo din aada oo coos soo gurinayo misna oon falo u aadayo misna abuur u aadayo oon meel kasta ugu dhex dhici lahaay biyaha afla dhan dhameeyeen ganacsiya haddaan heli lahay taa oo lay samey lahay oo faraha lay jooji lahay kastoo laluran lahaa alxamdulilah la dhihi lahay waayo sababtoo eh kas- minikeygan joogan dhuxul soo gedisanaa minikeyga joogan nyaayadoo tanagoo nyaanye eh sida basbaaska iyo liintoo kale untay hadda raqiis iska waa iyo kabsa caleentoo kale untay adi ahliyoonkaas waa ka heli lahay adi oo adi le faraha lee jooji lahayo ganacsi lee abuuri lahay waa codsanaa ina shaqa lee sameeyo ilaahay ninkii oo ni- ilaahay ninkiis u gargaar ilaahay ninkii muslim u gargaara ilaaha u gargaara inay ganacsigaas lee sameeya iyo fiicnaa laheyd os ilaahay muslimku wax iigu soo dhiibo oon ganacsigeyga iska wato waayo meel kastaan u dhexgelahay xoogeyga shaqa waa kula ah rooba iska do-ow biyo baxaa jirto beeraha biyaa wada gooy beer aan fashtaa biya igu gooy oo balkeeda jilbaha iigu joogi iyo bocorkeeda iyo diirteeda aan soo gur lahay biyaa kusoo fagtay fasahaadana gali ilaahay dartiisa leegu qabto ganacsi alee aadoodo oon ilmaheyga oon wax aada acsada alyoonka keeda brisba aan helo bal inoogu warbixi shaqada dhardhaqista ee aad ka shaqaysato iyo sida aad ugu shaqaysato haatan dhardhaqoo waan ka shaqaysanaayey Hadda sh- ayaantan shaqa ma jirto waa xirxiran tahay waxyaabaha dhambo isxirxirana imaaday dadkii oo dharyaasha lagu dhaqi jirine hadda moo soo wacta maambo waa garta een, maxaa keenay inay dadkaas idin soo wici waayaan oo dharka u dhaqi jirta waxaa keenay dadkii dhanba khasaalada ay wada keysteen sidaasaa ununkinu aa naal maarmi ununkinu waa iska fadhinay wax un qabanayna hadda abiraatee ma jirto ebel dhardhaqoo waan aada jirni dhardhaqooyaan wixiin soo helna aan iskii waxaysanayni maxaa la dhihi jiray haddaan dadkii khasaalada ay wada keysteenba
waa gartay een, saameyn intee la eg ayaa idinku yeelatay isticmaalka khasaalada saameyn weyn ay noo- ay noola yeelatay ewel xoogayna iskii xamaalanayni haddaani wixii oo dhanba waa isku xirmeen qof kastaba khasaaladiisa iskacsan wayaa isbuucii saddex mar baan aada jirnay dhardhaqooba haddaani wixii dhan mau jiraan dadkii khasaaladay keestaan intii hooshooda haastaan khasaaladooda usii kacsan dadaan rukun u ahayn haddaani maxaa la dhihi jiray khasaaladiiya keesteen unkiina meelaa hadda oon aadno malaa kufkii lacalo oo khasaarada kalaado oonu soo wactmaayna si kale oo hadda oon waxeysana ma jirto waa gartay in dadkaas kusoo wacanayo ood marmar dharka aad u dhaqayso qiimi intee la eg oo lacagad ka qaadataa
si u kala badan yihiin waaye maxaa la dhihi jira shan doolar afar doolar lix doolar si u kala waxeysan tahay waalo ay soo boodooy ay tahay weli xataa waa gartay in shaqadan dhardhaqista aad qabato caruur intee la eg aad ka maareysaa ilaa iyo lix cunug lix cunug aa ii joogta ilaahay ay ii dhaafo aan ku maareysanaayo haddaana waxaas dhanbo waa ay dhammaadeenbo soo boodooyle waa haddan lixdaas cunug baan iskoolkooda iyo dugsigooda ku dhiibanaaye raashinkooda iyo wixii kale ilmaa u baahan yihiin isku wixiina isku dadibareyni iyo kirada oo guriga iyo biyo iyo koronto iyo waxyaabaas aan iska maareysa jirnay waxaan baaq oon jeedinayaa inaan shaqo abuur oo nuula sameeyo oo minankeena unkoo joogno oo miis waxyaabaas camal oo nuula sameeyo oo nolol maalkii uun ka raadsano haddaan nahay dharkii dadkii oo dhar dhaqista oo oon nahay oo haddana shaqo yaro inuu dhacday alaasaan baaq u jeedin ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaaga anoo magaceega ee faadamo cabdikariinaa le dhahay dhahay haweenka oo dhardhaqooga ka shaqaysanaya oo haddana nagu timid khasaaladsi u timid dharkii waxaan dhaqnaa mala'naybo marka horena dharaan iska dhaqanayni waa iska xamaalanayni wixii ka imaada iska biilinaya ilmaa iyo jooga ilmaheygaan ku biilinaya hadda khasaaladsi u timid dhardhaqoo male wax male wadankii shaqa malaha waxaa la qabtaa lala'yahaybo abadeed oo keenayso oo qeyb dhimis noogu imaanayso khasaaladasi u timid
waa gartay marka hore een, qiimaha dharka aad ku dhaqi jirteen lacag intee leegaad qaadanayseen marba si ay ku imaanayso mar afar doolara lii siinay mar shan doolar adii nolol maalmeedka oo maalintaas guriga ay ku fidnaa jirta alxamdulilah xoogayna maalinayna hadda meela afka la aadiy malaha shaqa male dhaqow malaha wax wax u qabanaysid malahaba dhibaatada jirta taasaa kala mid eeba
waa gartay een, inta aan khasaalada la keenin ka hor ma jireen dad oo markaasi aad ku dhaqi jirteen dharka haa waa buuxay ahayd ani ani ani ani anay ahayd haddana cid ku wacanaysaba ma lahaba nin kasta khasaaladaasoo keestoo ku dhaqan weeba cidaa ugu dhaqaysid maba leh kii markaas oo kaa maarmina ku dhahaa kaali iyo maa ku siinaa laba doolar laba doolar maxay kuu tartiba laba doolarin waxaa ku sii aaday maantaba sii ku moodi lahayd idoo wax tarayni walaahi muddo sideed bilood baa moogay dhar ma dhaqin waxaan qabtin ma laha
waa gartay een, dharka marka hore aad dhaqi jirtay bishii lacag intee la'egaa kaa soo gelin jirtay alla bishi lacag badanaa iisoo gelaysa iyadoo aruur samayno maalintaas laaga baxaayo laaka ada haddii oo waa lasoo koobaa la dhaho ada konton doolar lixdan doolaraa heli jira hadda wixii oo dhan waa isdardareenba hadda maxaad codsanaysaa hadda waxaan codsanaya walaalaha muslimiinta aan ka codsanaa inay wax noo qabtaan oo shaqa xataa noo furaa kusoo dhawow warbaahinta isnaa gaaraan barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaagii shaqada aad qaban jirtay magaceega marin cali ala yiraahay dharan dhadhaqi jiri dharkii haddaan waawayn khasaaradaa la keenay wax la qabta male ilmihii wax la siiyo male khasaarada ay qof kasta ay dharku dhaqduysaa waxaan qabanana male joognay ee jahoran joognay dhaqowga ma haysana ayaantan ilmahay unak waa iska hornimid wax faa'iido oo noo yaal ma jirto khasaaradan shaqa la-aanayn oo keenta waxaan qabsana male adduunyada saana xaalkeed u taal dhar dhaqow ma jiro wax lagu qabsado ma jirto hadda waxaan rabnaa inaa wax oo noo soo oo raadisid shaqa amana gelisid ama wax oo noo raadisid shaqa la-aanana hayso ilmaha wax la siiyo male
waa gartay een, dadka aad dharka u dhaqi jirteen maxaa sababay inay khasaalada kaystaan dadka dharka u dhaqi jirna lacagteeda waxay dhiibi jiraan dad afaras dhiiba dad shanas dhiiba dad bas- dad- ninba si waa dharka si u kala badan yahay waa lacagta ay u kala dhiibaan wixii lagu siiy wax aan aan aan jooga sanad dhan dhar ma dhaqin si is ilaahay okeanu ku noolnahay oos rabbigu subxaana qaadirka ahay ogay haddaan dhar dhaqoolan ku jira dharka dhaqoogin waxaan qabana oon suu banaan bala'anahayba waqtigii oon rabna dharka waana waa dhaqi jirni laba isbuuc hal isbuuc alna wici jiri haddaan wax na soo wacay male dha- unukaay cuna qabatan ugu suubiyan khasaaladan khasaalad wax darnay nagu keeneen oo weligaan u arkin ay nagu suubiyan waxaan ku qabsanana male waxaan ku haysanana male ariiri iyo isturbalay noo keeneen maalintii qofta todobaad dharka waa dhaqi jiri todoba biran moogana maalinta todobaad waa imaa jiri haddaan wixii dhammaayo male wax la qabta male dhar dhaqo wax laga shaqeeyo aan haysana ma jirto Tee, een, lacagaha hore oo aad ka heli jirtay ma ahayd mid ku filan noloshiina hadda sidee isku maaraysaa lacagaha hore oon heli jirni lacag oo fiicnay ahayd haddaan wax lacag oo la yidhaaho oo yaal ma jirto lacaga hore oo aaf- ko- haddii badata maalintii adi ee inta lagu siiy wax kugu tarays mabaleba adi birig haddii yoonkii shan doolar ama todoba doolar lagu siiy xabba kugu tari mayso aad lacagtii birigaas jikadaada ku aadaa adi meel kaloo anfacda ma jirto halkaas biri jikada bas biri haddana waa sii ordaa dhaqooga usii socotay haddaan dhaqoogi dhan khasaalade wax dhanba afjarka suubisa maalin kasta qofta waa dhaqooy baa haysaaba kunkii iga bixla anaaba dhaqdooy dhooysaa una qabatan waxuu kalaa nagu soo basaan idinkana waa gartay een ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhagaysanaya waxaan u baahanaa haddaan inaa shaqa laysiiyo oo adduun oon qabto oon wax kasta suubi wixii oo laysiina oo laysiyaan u baahanay ganacsata haddii helo wax kasta oon helo ina laysiyaan u baahanay haddaan inaa oo ganacsata yar oo laysiiyo oon furto miiskoo yar oon dhaqow dhan iska dhaafo waaba dhaqow waxas yahay ma jirto haddaan oo gurigay leegu celiyo aan u baahanay oo miiskoo yar iyo waxoo yar oon guriga ku suubsado guudahaan intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhageysanayseen warbaahinta isnaay toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynay saameynta habeenka dharka dhaqa ee ku yeelatay isticmaalka mashiinka loo yaqaano khasaalada intuu socday barnaamijka waxaadna socodsiinaysa anigoo ah zaare cabdixuseen dhanka iyo farsamada waa injineer sekitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid caynkiis ah sidaa iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan